degmada buur-xakabe ee gobolka baay ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa laga soo sheegayaa xaalad adag oo dhanka bini'aadantinimada gaar ahaanna biyola-aan baahsan oo magaalada ka jirta wafdi ka socda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cabdiraxmaan aadan fiqi oo booqanaya magaalada buur-xakaba ayaa sheegay inay arkeen wax laga xumaado oo laga tiiraanyoodo oo ay ka mid tahay biyola-aan xoog leh iyo dadka oo u dhiman doona biyola-aan haddii aysan helin gargaar deg deg oo dadkaasi lala soo gaaro caadaha qaramada midoobay iyo kuwa deeqaha bixiya ayuu ugu baaqay looga baahan yahay gurmad deg deg ay dadka ay la soo gaaraan biyuhuna ay ugu horeeyaan waxa uu sheegay in maamulkiisu ay ku howlan yihiin sida ugu dhaqsaha badan sidii biyo loo soo gaarsiin lahaa dadka ku dhaqan degmada buur-xakaba ee gobolka baay ee koonfur galbeed soomaaliya dabcan hadoonada ma wadno booydihii biyo dhaamintii hadda ma wadno biyaha hadda si ganacsi ay ku yimaadaan oo dad ganacsigo isaga qaamay ayaa maaragtay booyda biyo ku keena oo beec ah oo dadku ay gataan hadeeradiina qiimaha la kala siiso bixadaa ugu sarreeya ilaa iyo konton kun oo shilin soomaaliya ayuu gaarsiisan yahay marka bacdama hadda dadku ay maaragtay biyo heli karaan oo laakiin qiimaha uu saa'id yahay waxaan rajaynaynaa insha allah helihii maanta nala socday oo aan ka xusi karo la yihahdo arteg in ay maaragtay howlahaasi sida ugu dhaqsiha badan waxaa la yihahdaa maamulkeeda ay ula xiriiri doonto waxaan ka codsanay hay-adaha maaragtay qaramada midoobay iyo kuwa caalamiga hay-adaha caalamigaaba in maaragtay in ay la soo gaaraan
buur-xakaba waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray biyola-aan baahsan marka ay biyo beeleen matooradii magaaladaasi biyaha siin jiray waxaana dadka oo isaga hayaamay isla markaana ay jiri karaan meelo kale oo dadku in ay ka hayaamayaan oo gobolka shabeellada hoose ka mid a